دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah toban ka tirsan shaqaalaha maamulka dowladda federaalka ugu magacaban degmada dharkeenley ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo lagula eegtay gudaha degmadaasi xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu dilay injineero kenyaati ah oo ka dhacay qaybo ka mida gobolka gaarisa weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ku qaadeen saldhigyada iyo xarumaha ciidamada dowladda federaalk alkahu ku leeyihiin lix degmo oo ka tirsan degmooyinka magaalada muqdisho idaacadda al andalus ayaa xalay baahisay dardaaran oo ka tegay mid ka mid a raggii fuliyey howlgalkii ka dhacay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan askari ka soo goostay dowladda federaalka ah ayaa isku dhiibay maamulka islaamiga ah ee shabeellada hoose kulan ka dhacay gobolka gado ayay beesha horaarsame oo ka mid a beelaha mareexaan ku ballanqaaday inay garab taagan tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay la dagaali doonto shisheeyaha دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran toban ka tirsan shaqaalaha maamulka dowladda federaalka ugu magacaaba degmada dharkeenley ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo xale lagula beegsaday gudaha degmadaas warkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin qaraxyo iyo dagaalo toos ah oo lagu qaaday lix degmo oo ka tirsan magaalada muqdisho waxaa ka waramaya maxamed cali aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah waxa ay ku qaadeen saldhigyada iyo xarumaha ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin lix degmo oo ka tirsan gobolka banaadir wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in mujaahidiinta ay qaraxyo ku weerareen gawaari ay la socdeen shaqaalaha maamulka dowladda federaalka ugu magacaaban degmada dharkiinley shaqaalaha ayaa waxaa lagu beegsaday xaafadda buulixuubay ee magaalada muqdisho waxaana qaraxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa laba gaari oo ay wateen shaqaalaha ayaa la qarxiyey waxaana halkaasi ku dhintay saddex ka mida dowladda federaalka halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qarax culus ku weeraray fadhiisinaya askarta dowladda federaalka ku leeyihiin isgoyska ex control ee degmada yakshiid sidoo kale fadhiisimayaal ku yaalla isla degmadaas ayay mujaahidiinta habeenkii xalay weeraro toos ah ku qaadeen degmada dharkiinley gaar ahaan saldhig galbeed ayay mujaahidiinta al-shabaab habeenkii xalay sidoo kale ku weerareen qarax waxaana ka dhashay khasaare kala duwan qarax kale ayay mujaahidiinta isla habeenkii xalay ku weerareen saldhig ay askarta dowladda federaalka kaga sugan yihiin degmada holwadaag ee gobolka banaadir weerar qarax ah ayay sidoo kale mujaahidiinta ku qaadeen fadhiisan ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin halka loo yaqaano masaarida iyo degmada hodan ee magaalada muqdisho saldhigga ciidanka dowladda federaalka ay ka sameysteen dhismaha loo yaqaano xaylo bariise ee degmada hurwa ayaa isana sidoo kale ka mid ahaa goobihii ay xalay mujaahidiinta qaraxyada ku beegsadeen sidoo kale fariisin ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin halka loo yaqaano irshaad ee degmada kaaraan ayaa waxaa lala beegsaday weerar qarax ah dhanka gobolka gadow wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in mujaahidiinta ay qarax la beegsadeen saldhig ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen qeybo ka mida gobolkaas qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada ceelwaaq ee gobolka gado waxaana ku dhaawacmay hal askari ugu dambeenna qarax dhaliyey khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa mar kale ka dhacay gudaha dhulka ay gumaysiga ku haysato dowladda kenya kaasoo lala eegtay gaadiid ay lahaayeen ciidamada booliiska ee xukuumadda nairobi wararka ka imaanaya gobolka gaarisa ayaa sheegaya in ugu yaraan afar qof ay dhinteen kadib markii qarax miino uu haleelay gaari ay la socdeen shaqaale ajaanib ah oo u shaqaynayay sharikadda dhismaha waddooyinka kenya ee loo yaqaano kenha saraakiisha booliiska ayaa sheegay in qaraxu uu gebi ahaanba burburiyey gaari nuuciisu yahay toyota helix dioble meydadka dadka dhintay saddex ka mid a ayaa burburka gaariga laga soo saaray halka midka afaraadna uu gubtay kaasoo la aqoonsan waayey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan qaraxa ah ee ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka gaarisa mujaahidiinta ayaa saddex injineero oo kenyaati ah ku dilay qarax ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab al-shabaab dhinaca kale wararka laga helayo gobolka laamo ayaa sheegaya in weerar loo adeegsaday garneele lala eegtay kolanyo ka tirsan ciidamada booliiska kenya ee loo yaqaano g s u mujaahidiinta al-shabaab ayaa sanadii laba kun laba iyo labaatanka tobannaan weeraro dhiig badan ku daatay ka fulisay gobolada gaarisa mandheera wajeer iyo laamuu kenya waxaana inta badan weeraradaasi lala beegsaday ciidamada ammaanka iyo dadkii rishtan kenyaan ah idaacadda al andalus ayaa xalay baahisay dardaaranka uu ka tegay mid ka mid a raggii fuliyey howlgalkii ka dhacay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan maxamed daahir calasow ayaa ka warramaya waxaa la baahiyey dardaaranka istishhaadi cabdilatiif maxamed sheekh xasan cabdixamiid oo ka mid ahaa raggii fuuliyey camaliyaadkii ka dhacay degmada maxaas ee khasaaraha xooggan lagu gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa macwiislayda isagoo ka tirsan maktabka jeyshka ayuu ka soo shaqeeyey gobollada shabeellaha hoose iyo mudugga waxa uu ahaa nin dhallinyaro ah allahna ka iibsaday naftiisa isagoo sababeeyey waxa ku kalifay inuu u dhaqaaqo camaliyadda nafurnimo mada kood aan raadinaya waxaa weye ilahi subxana watacala raalaashidiisa iyo inaan helo jannadiisa tan kalena waxaa weeyaan dadka muslimiinta ah ee mustadcafiinta ah oo lalaynaya habeenii maalin oo wilaayooyinkii lagu baabi'inaya weeyaan tan kale ah ay u dhiirigelisay inaan maanta alcamaliyaat ulistiyaadiin aan fuliyo waxaa weeyaan aayadaha qur-aanka ilahi subxaana watacaala oo ku leeyahay waa min annaasi man yashri nafsahu ibtiqaa'a mardaati illah wallah wara'uufun bilcibaad dadka waxaa ka mid ah dad ilahi subxana watacala naftooda ka gadanaya oo istiyaadiin qimaasi galaya marka ilahi subxaana watacala waxaan ka rajeynaya marka i aqbalo oo ilahi subxaana watacala raalli iga noqdo marka ilahi subxaana watacala waxaan ka rajeynaya inuu ilahay isugu anin ilaa aan ilahi subxana watacala kula kulmay cabdilatiif maxamed sheekh xasan ayaa fariin u diray shisheeyaha ku soo duulay dalka oo maraykanku uu ugu horeeyo gaalada cadaanka oo ilahi subxaana watacala ka furtay oo maanta nagu soo duulay waxaa weyaan insha allahu tacaala waxaan leeyahay maalin oo maalinta aan ahayn insha allahu tacala waxaan kugu imaan doonaa meeshaad joogta ee guryahaada waxaa weyaan insha allahu tacaala anagana waxaa weyan sideenaba ilahi subxana watacala waxuu nagu fadilay inaan guuleysanayo insha allah waxaa weye idankana waxaa weyaan guuldarra ayaad hooy u tihiin insha allahu tacala waxaa weyaan waad ogtihiin maanta ugu weyn yahay fare maraykan oo kusoo jabay duulaankii uu ku qaaday afghanistan insha allahu tacaala maraykan oo waxaa weyan madax fororinayo waad arki doontaa insha allahu tacaala ciidamada soomaalida ah ee shisheeye kalkaalka ah ayuu ku yidhi murtadiinta waxaan leeyahay horta ilahi subxana wataala aydiis isagoo nagu amray wuxuu leeyahay yaa aladiina aamanuu qaatu aladiina yaluunakum min alkufaar waljajiduu fiikum gilada ilahi subxana wataala wuxuu leeyahay dadka idinku soo dhow gaalada ah tadirir waxaa weye maanta idinkaa nagu soo dhow nagu jildi baa tihiin nagu luuqad baa tihiin marka insha allahu tacala idinka xabadda idinka bilaabanayna insha allahu tacaala waxaa weeyaan anoo arkaayo murtad insha allahu tacala inaan afarkaan ku laabanaynin insha allahu tacala ilahi subxana wataala waxaan ka rajeynaya inuu gacmihii idinku xasuuqo insha allahu taala xilligan waa kugu soo wajahana insha allahu taala saacadooyinka soo socda waxaan rajeynaya in ilahi subxana wataala aan la kulmo oo ilahi subxana wataala gacmihii idinku cadaabo insha allah cabdilatiif ayaa geeska kale la dardaarmay hogaanka mujaahidiinta hogaanka jihaadka waxaa weeyaan waxaan leeyahay insha allahu tacaala isbiru insha allah sabra waxaa weeyaan ilaahi subxaana watacaala diintiisa ku sabra maanta waxaad haysaan mas-uuliyad culus oo qof kastaba ay saaran tahay hataa aniga maanta way saaran tahay oo waxaa weeyaan islaamka bos waa igu aadiyey isla ilaahi subxana wataala waxaan ka rajeynaya inuu ii fududay idankan waxaa weeyaan kaalintiin waa inaad kasoo baxdaan waxaa weeyaan dadka muslimiinta aad u naxariisataan maanta waxaa weeyaan dadka muslimiinta ah dhan idinka bay idinku jiifaan idinka baad ay wax idinka sugayaan marka waxaa idin leeyahay marka ikhwaani fillah sabra insha allahu tacaala habeeni maalin waxaad usoo jeedaan sidii gaalkan oo wadanka kusoo duulay oo looga xureyn lahaa waxaan idin leeyahay sabro marka ilahi subxana watacaala diintiisana waxay u baahan tahay sabr iyo dulqaad marka waa inaan sabrnaa insha allahu tacaala ikhwaani fillah waxaa weeyaan wax kasta oo maanta jihaadkan ka yimid waa inaad ku sabrtaan gaaladana aad baabi'isaan insha allahu tacaala qaybaha dambe fariintiisa cabdilatiif maxamed sheekh xasan waxa uu ku wajahay waalidiintiisa waalidka waxaan leeyahay igana insha allahu tacaala isbiru insha allahu tacaala hooye ee aababa waxaan leeyahay sabra insha allahu tacaala waxaa weeyaan maanta waad idhasheen waad isoo barbaariseen hasdhihina wiilkiina maanta waa dhibooday adduunyada ku rafaaday ma ahan waxaa weyan ilahi subxana wataala diintiisa baan usoo baxay maanta wax kalena maan u bixin liiclaa'i kalimatillah waxaa weeyaan waxaad i bari jirteen ood ii rafaadin jirteen waxaa weeyaan kitaabkan buu ahaa ani kitaabkan markaan barteen waxaan fahmay inay tahay waddadii xaq ahaa marka ilahi subxana wataala kitaabkan wax loo barto waxaa weeyaan waa in la raaca marka waxaa weeyaan ilahi subxana wataala kitaabkiisii baan raacay waxaad i barteen oo qarshi igu bixseen waxaa weeyaan maanta meesha la rabay baan ka taaganahay insha allahu tacaala idinkan waxaan leeyahay sabro وإلى سبحانه وتعالى دين تيسي هلو قرقارو وإذا دوحان لي إن شاء الله تعالى صبر أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا أماه إني ذاهب للخلد لن أترددا أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا الموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا هو إن شاء الله تعالى صبر وحاول ويل كاذب عنها وقد أكسر رفاضي وأن أقهي وحبضا وأتصمرتي إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى كاغ رجينا أنا كاغ شفع قاضي إن شاء الله تعالى هو يصبر إن شاء الله si kastaba ha ahaatee camaliyaadkii nafuurnimo ee ka dhacay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa waxaa ku baxay in ka badan siddeetan ruux oo ka tirsanaa dowladda federaalka maxaas ayaa ahayd ubicda ugu weyn ee laga hurinayay dagaalka ka socda gobolka hiiraan ee uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud askari ka goostay dowladda federaalka ayaa isku dhiibay maamulka islaamiga ah ee shabeellada hoose maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka waramaya askarigan oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee wilaayada shabeellada hoose iyada oona lagu soo bandhigay deegaanka kunyubarow isla wilaayadaas muddo bil ku dhow ayuu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka waxa uuna ugu horeyn ka warbixinayaa halka uu kaga biiray ciidamada dowladda federaalka iyo waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee uu ku dhex arkay ciidamada uu ka soo tegay magacii baa la yihahdaa gawo camar rasuulow cabdinuur maxasan aniga maaragtaa maxaan baadida ka tagay kuunyi barow deegaankeeda waxaan u bahay baraabaa tagay kadibna kuwaas gaalada ah ku biiray waxaa la jiray labaatan beri baa la jiray waa arkay waxay ku dhegmaayeen islaanimo maaragtaa gaalamada ku dhegmaayeen waa arkay marka arkay waxaa ku soo baxay orogooda ku wareejiyey meel waxaa imaaday baadiye suldaankii baa la xiriiray suldaanka ay soo wacay bas waxaa iri kuunyi barow imaad kuunyi barowyaa imaaday walaalaha mujaahidiinta ay soo dhaweeyeen maasha allah ilaah anjar iyo xisanaadii siiyo waxaa arkay niyo qaadkii subaxdii ninkasaa u fadhiista alla maradii maraba lagu salaa subax lagu aadam waa fadhiyaa casarba lagu aadam waa fadhiyaa duhur waxa kasta alla marba waa fadhiyaa anshidii waa fadhiyaa salaadii waxa usoo dhahay maleh masqusha biila-aan baa galaa waa kasoo baxaa marka qaabkooda iyo waa arkay kadib waa fiiriyay maaragtaa saas intoo ku dhimatay maaragtaa gaalama ku dhimatay naar baa ka horeysay asaanima ma taalo ninkaas naag kuma haranta maaragtaa gaal yahay murtad waay waa in laljihaadaa maaragtaa waa fiiriyay qaabkooda lamin isnaan ahin waay maaragtaa adigu nin soomaaliya baa ilaah kaa dhigay oo isnaan oo nima ilaah kugu dheliyay haddina maaragtaa waxaa la saaxabtay nin oo murtad ah oo maraykanka iyo maanta qashankiisa iyo afashkiiska imaaday sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey in qori loo dhiibay isaga oo aan tababar soo marin islamarkaana waardiyo looga dhigay xarun ay ciidamadu ku leeyihiin gudaha baraawe baraawe marka aad taga qori bay dhiiben waxay dhaheen miil oo maaragta xere ah waxay dhaheen waardiyey xeradii baa juugay weliga adig qoro ma qaad qori waa qaadahaa iyaga ka hor intaysan ku dhiibin qora ma qaad iyaga maya waayahay adigoon qoran waxba ka aqoonin weligaana qora qaadin tababarna aan soo marin siday qoray kugu aamineen seesa ku ogolaata adiga xataa aduun tababar qaadin inaan qora iska qaadato aada xero ilaaliso waxa kasta maskaxa baa la rabaa mogta maarata gaal maa maskaxa keenaya gaal maskaxa male mogta ninka socodoo la arka ninka waxbaa dilay oo qoryaha la siilaabaa bes haddaa saas kala tagaan waa iska aafi waxaasna in bar male maarata qorigaa lii dhiibay waxaa li maxaa iskaga aaday ammaankiisi iyo qaabkiisi maaragtaa ninka haduu la baraa iska aadayaa mogta ninka horta tabar haduu soo mara marta oo wax kas oo lasoo arka ninka haduu qur-aan lasoo bara qur-aan marata dhamay karaa mogta oo dad bar karaa allah marata qori ii dhiiman qori ammaankiisa iyo gabaalkiisa ii ma kala fahman allah maxaan ku ilaali haduu haduu barta baas ugu baado waxaa raba inuu qori iskaaga turre oo kadib iskaaga ord
saasaa ku qorshaysan miya hadii lagu soo waran lahaa ha ugu dambeena waxa uu fariin u diray askarta ku hartay safka shisheeyaha haddana waxaa fariin u diroyaa limanka oo gaalad la jiraan waxaa fariin u reebayaa inay kusoo baxaan ee walaalaha mujaahidiinta isu soo dhiibaano asnaanimada soo sheegtaan asnaanimada hadday diidaanan waa laljahaatimaa haddii islaanimada maaragtaa diyaar maaragtaa soo nagtaanan waa lasoo dhaweynanaa tooxidka baa loo qonayaa wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa marar badan sidan oo kale usoo bandhigtay ciidamo ka soo goostay dowladda federaalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan kulan ka dhacay gobolka gado ayay beesha horaarsamay oo ka tirsan beelaha mareexaan ku ballan qaaday inay garab taagan tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo sidoo kale sheegtay inay dagaal la geli doonto shisheeyaha duulaanka ku jooga waddanka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulaahi soomaali kulan ka dhacay gobolka gado ay yeesheen wilaayada gado iyo hogaamiyaasha beesha horaarsame oo mareexaan ka tirsan ayaa gabagabadii waxaa laga soo saaray warna corkiisu yahay in beeshu ay xarakada shabaabulmujaahidiin ku garab taagan tahay dagaalada ay shisheeyaha kula jirto indhergaradka beesha ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga go-an tahay in ay jihaadka gacan weyn ka geystaan ugaas cabdulaahi macalin haaruun oo ah hogaaska beesha horaarsame ayaa munaasabada ka hadlay waxa uu sheegay in ay cusboonaysiiyeen beyco horey xarakada shabaabulmujaahidiin ay ula galeen beesha waxaan leeyahay aniga hortiin baan ballan galay oon beeco galay adinkana waa idiin bandhigay oo adila qaadateen beecadii aniga waan waan cusbooneeyey waxaan rabaa idinkana maanta inaad ila cusboonaysaan oo ballankaas aad qaadaan ma qaadeen ballantaas war beecada ma ballan qaadeen allaahu akbar
hogaaska ayaa guud ahaan dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ugu baaqay inay u istaagaan in ay difaacaan shareecada islaamka diintooda iyo iimaankooda inay kitaabka ilaahay difaacdaan ma waxay wakiil ugu dhigeen shabaab dadka muslimiinta oo soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan leeyahay war ilaahay qiyaama waa idinla xisaabtamaya maalin umaad dhima- dhimanaysaan qof walbana waxaa uu miisaankiisa akhra la saaraya diintan cid kaaga wakiila ma leh adiga ilaahay baa ku abuuray ilaahay baana ku addoonsaday kitaabkan iyo diintaanna mas-uuliyad baa ilaahay kaa saaray qof walboo shaqsi xil baa ka saaran soomaali ay diintiina difaacdo oo riddada ka difaacdo oo gaalnimada ka difaacdo oo dalkiina iyo diintiina waa lagu soo duulaya gaalada duminaysa inay soomaali iska difaacdo soomaali intaas kelmadaasaan ku boorinaya oo waxaan leenahay ilaahay ka cabsade ha la iska celiya gaalada oo diintiina hala kor yeelo weliga wilaayada islaamiga ee gedo shaqaadan sahl abuturaab ayaa isaguna goobta ka hadlay weliga ayaa ka hadlay cusboonaysiinta baycada ay horey u gashay beesha horaarsame waxaad tidhahdeen maanta diyaar baana beecadina waa cusboonayn jazaakum allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka dhigo kuwii ka dhabeeya oo yacni qaata ka run sheega oo ay sidqi noqoto insha allahu tacaala aayaddaanu akhriyey ugaasku runtii waa aayad weyn oo yacni lagu yaqaano oo ay ka hadlayso dadka yacni intay hadlaan yacni wixii ay ku hadleen yacni aan ka dhabaynin yuu alla subxaana wa tacaala ku cambaaranaya allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun maxaad waxaydan samaynayn u leedihiin waa samaynaynaa taa waa laysku canaananaya muuminka marka waxaa laga rabaa wixii uu sheegay yacni inuu ka dhabeeyo sheekh abuturaab ayaa guud ahaanba dadka soomaaliyeed kula taliyey in ay jihaadka kaalin lixaadle ka qaataan war dalkii waa la soo galay cadow ilaahay subxaana wa tacaala baa soo galay yacni maraykan baa ugu weyn oo ku jira kuwii madmadoobaa baa ku jira dagaalkii waa socdaa waa loo dhawaaqayaayoo yacni culimmadii mujaahidiintu waa u dhawaaqayaan soomaali waxaa leeyahay qaatiluu fii sabiiliillah war dagaalka gala kaalay oo dagaalka gala dagaalkiina hadda waa socdaaya de waa ujeeddaan markay diideenoo fii sabiililah annagu yacni ma rabno fii sabiililah allah wuxuu leeyahy aw idfacu war isdifaaca yacni waa la soo galay guryahaagii haweenkaagii baa la kufsanayaa farawaadkaagii baa la boobayaa yacni khayraadkaagii dalkaagii baa la qabsade aw idfacu war isdifaac sharafkiina difaacda cirdigiina difaac maalkiina difaacda walaayaadka islaamiga ah waxaa ku badan kulamada caynkan oo kale ah islamarkaasina beeluhu ay ku shaacinayaan in ay ka go-an tahay in ay la dagaalamaan shisheeyaha dalku soo duulay iyo inta kaalinaysa warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa